أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafreebka qodobadan ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah laba sanno kadib maxaan ka ognahay halka uu ku dembeeyey duulaankii shareeca la dirirka ahaa ee xasan gurguurta uu ku qaaday qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga quburada iyo saraakiisha cadowga oo saadaalinaya mustaqbal mugdi ah kadib ka bixitaanka ciidamada kufaarta oo su'aalo badan la iska weydiinayo masiirka kooxda ridada soomaaliya barnaamijka waxaan ku soo gudbin doonaa warbixin arrimahaasi ka hadli doonta qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah filimkii hadiyadda ciidda ee ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib oo saamayn ballaaran ku yeeshay guud ahaan mareegaha internetka iyo baraha bulshada ku wada xidhiirto haddaba waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qaar ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda andalus ee jooga goobaha ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah oo dareenkooda dhiibanaya sidoo kale caawa barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa kulan lagu horumarinayay luuqadda carabiga oo ay ka qayb galeen aqoon-yahanno bahda waxbarashada iyo mas-uuliyiin oo lagu qabtay jaamacadda alqima ee degmada jilib kelimaadkii kulankaasi laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan inshaa allah sidoo kale inta barnaamijka uu socdo waxaan soo qaadan doonnaa xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha sahyuusaliibiyiinta iyo howlgalka duufaanta alaqsa qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha ayaad faafreebka ku maqli doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona waxaa si toosa nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaan ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiiso badan waxaannu ku horumari doonnaa laba sanno kadib maxaan ka ognahay halka uu ku dambeeyey duulaankii shareeca la dirirka ahaa ee xasan gurguurte uu ku qaaday wilaayaadka galgaduud iyo mudug iyadoo quburada iyo saraakiisha cadowgana ay saadaalinayaan mustaqbal mugdi ah oo ay cagaha la sii galayaan kadib ka bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta oo su'aalo badan la iska weydiinayo haddaba warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen cismaan axmed dhuubow ku dhowaad muddo laba sana ah oo laga joogo markii madaxa kooxda ridada soomaaliya uu iclaamiyey dagaalka ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka ayay xamladaasi ku soo biyo shubatay fashil iyo wejigabax iyadoo qubarada isku sheega ciidan ee ridada ay odurasayeen guusha maleeshiyaadkooda waxna ka tumayeen durbaanka dagaalka ayay hadda muujinayaan quus iyo niyadjab ayna u walwalayaan mustaqbalka nidaamkooda taagta daran murtad cabdisalaan guuleed waxa uu horay u soo noqday taliya ku-xigeenka hay-adda sirdoonka kooxda ridada soomaaliya waxa uu sheegayaa in dhammaan duulaanadii ay soo qaadeen maleeshiyaadka murtadiintu ay soo fashilmeen wejigii koowaad ee dagaalka ay soo qaadeen murtadiinta ayuu sheegay in mujaahidiintu ay ku fashiliyeen galcad halkaasna lagu dilay ku dhowaad laba boqol oo ka tirsanaa murtasaqada maraykanku tababare ee loogu yeero danab iyadoo lala dilay abaanduulihii iyo taliya ku-xigeenkii maleeshiyaadkaasi murtad xasan tuure iskudaygoodii labaad ayuu sheegay in mar kale lagu fashiliyey deegaanka coosweyne halka kii saddexaadna afka ciidda loogu daray deegaanka caad ee dhaca koonfurta wilaayada mudug natiijada dagaalkuna ay noqotay in mujaahidiintu ay duleedyada muqdisho ku xasmiyaan saldhigyada murtadiinta haddaad fiiriso sida qaabka wuxu dhacayaan waxaad ogeed dhowr asbuuc ka hor meel dhowr iyo labaatan kilomitr u jirta magaalada muqdisho oo dhinaca marka busley in in maaragtay shabaab ay ciidan xoogla kusoo weerareen dhibaato ka geysteen dad saraakiila ku dileen ayna iska tageen waxa weeyaan meel intaasu jirta magaalada muqdisho inay number kusoo weeraraan ay haddana dhibaato ka geystaan haddana ay si badqaba yani intoodii badnaa ay isaga laabtaan magaalada balcado intay u jirta xamraa naqaan inay soo weeraraan oo habeenkii qabsadaan ay isaga baxaan waxay ku tusaysaa qataraha jiri kara iyo isku hadlaynta amniga soomaaliya intuu la eg waxa weeyaan security intelligence failure waayo inay waxaasu dhacaan dowladda soomaaliya markii wax laga weydiiyo waxaanu siday u dhaceen inta badan waxay tiraa wax kasta way qayr badan yihiin fasaxa ay u dhacayaan waxyaabahaana waa iska waana la laayaba wixii meesha soo gala ninka aad waxaas u sheegaysana waa ninka xogta adiga ku siinaya tobanaan kunoo baacna xogta kaaga fog dareenka marka adduunka kusoo kordhaya waxa weeyaan war soomaaliya haddii hub la keeno oo hub ka waaweyn wixii shalay soomaaliya waddanka yili haddii nimankii ay dib usoo qabsanayaan dhul badan oo magaalada muqdishoba agteeda maanta dagaal kasoo gelayaan haddii soomaaliya maanta yani ciidankii la tababaray eritrea oo kale waxay soo tababartay ilaa toddoba kun oo askari ciidanka imaaraadka oo kale waxay tababareen waxaan ka wadaa yani halkii sanoo lasoo dhaafay labiyo toban kun ilaa koob iyo toban kun oo qorsho u ahay anigu inta hadda ay buuxiyeen ma aqaan ciidankii hore u jiray waxaasoo dhan maanta markaad fiiriso maanta ciidan soomaaliyeed oo la isku hadlayn karo oo meelo degan aaday u yaryihin dagaalkaanu saddex saddex wejiyow soo maray number one waxa weeyaan kacdoonkii koowaad bishii janawari ee labada kun iyo saddex iyo labaatankii meeshii lagu dilay ninkii ahayd tuur xasan tuure ayuu ayaa lagu ayuu kusoo afjarmay dowladdii dibay isu abaabushay oo dadkii waxay isku dayday inay muddo dheer wacyi geliso ay tiraa war wixii dib ha loogu laabto meeshii cows weyne ayuu kusoo afjarmay isagana bishii agost ee sanadkii lasoo dhaafay dibaa haddana dowladdu mar kale isu abaabushay oo dadkii loo abaabulo oo la yidhi war wixii waa qaldameen aan saxno haddana wuxuu ayaan dhow dagaalkii mudug oo meesha maxay ahayd murtad axmed cabdulaahi kaboole oo isagana ka mid ah la taliyayaasha nidaamka xasan gurguurte ayaa sheegaya in kooxda riddada ay hadda ku jirto xaalad difaac mujaahidiintuna ay la soo baxeen xeelado dagaal sidaa darteedna maleeshiyaadka murtadiintu ay yihiin kuwa kala daadsan oo aysan xitaa isku xirnayn talisyadooda amisom mar dhow way baxaysaa hadii marka iyadoo saatan ciidamada f f r k aan laga shaqeyn oo isku dhafka ciidamada aan laga shaqaynin oo taliyayaashadoodii aysan deganaynin oo logistigooda uusan meel saarnayn oo dhaqaalahooda uusan meel saarnayn amisom ay baxdo fakuma meeshaas dhaca waxayna al-shabaab ka faa'iidaysanayaan marka in ay ku soo noqdaan deegaanadan la qabsaday haddii aan sustainable haddaan laga dhiginin oo ammaankooda aan la siinin oo siyaasadda aysan meesha ku jooginin way u fududaanaysaa al-shabaab maalinba meel soo weeraraan kabacdina ay deegaanka la wareegaan sida hadda deegaanada qaar ay ula wareegeen sidoo kale labadaani murtad ayaa walaac ka muujinaya mustaqbalka kooxda riddada kadib ka bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta iyagoo sheegaya inaysan murtadiintu haysanin ciidamadii bedeli lahaa admis dowladaha gaalada ee tabantaabiya nidaamka xasan sheekhna ay aaminsan yihiin in maleeshiyaadka murtadiinta aan lagu halleyn karin amniga dalka aad ayuu mahadsan yahay cismaanna ayuu kaasi ahaa markanna filimkii hadiyadda ciidda ee ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib ayaa saamayn ballaaran waxa uu ku yeeshay guud ahaan mareegaha internetka si gaar ah baraha bulshadu ay soomaalidu ku xidhiirto haddaba filimkaasi oo dadweyne aad u fara badan ay daawadeen ayaa aad loo hadalhaya waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dadkii filimkaasi daawaday oo dareenkooda noo soo duubay kuwaas oo noogu soo diray barteenna telegramka bismillaahi raxmaan raxiim waxaan daawaday filimka hadiyadda ciidulfidriga ay soo saartay warbaahinta alkataib alkhbaariya filimka wuxuu ku bilowday waa xanuun iyo murugo iyo dhibaato aad weyn oo haysata walaalahan reer falastiin waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay ka dulqaado culeyska iyo dulmiga lagu hayo yahuudda iyo xulafadoodana allah ha jabiyo ayaan leenahay sidoo kale filimka waxaa ku xigay dagaalo iyo waa ramadaanka gudihiisa ka dhacay gudaha wadankeena soomaaliya waan dhiiragelinaynaa waan u ducaynaynaa mar walba wiilasha ribaadka ku jira ee la xisaabtamaya cadowga waxaan leenahay allah idin guuleeyo cadowgeyna la sawartama ee aad baan uga faraxsanahay wiilashaas waan bogaadinaynaa sidoo kale hogaanka xaragtada ayagana waan bogaadinaynaa oo iskudubaridka iyo maamulidda wilaayaadka islaamiga ah ku dhaqanka shareecada islaamka runtii dhan walba markaa ka fiirisid waa filan aad farxad dheeraad ah iyo dhiirigelin weynna siiyey sidoo kale cilaamka naftooda waan u mahadcelinaynaa oo kaalin weyn ka qaatay sidii loo soo bandhigi lahaa waxyaabaha ka socda wadanka gudihiisa markaas si guud waa mujaahidiinta waan u mahadcelinaynaa gaar ahaan warbaahinta islaamiga ah alkataib waan u mahadcelinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu horeyn maybaa namiilunku salaame dhammaan yacni ummadda soomaaliyeed gaar ahaan yacni dadka safka hor ka jira oo cadowga la dagaalamo yaa inta ka salaame Een, mayba inta yacni ka bogaadiye mayba filinkii mardhow hasaartii alkitaab alikhbaariya waa filin eed iyo eed muslimiintan anfay oo ka hadalow waaqaaga hadda geeg mayb waa jir iyana ka hadalow eed eedahan dhawaayo filimkaas waa mayba ka filadaane alkitaab alikhbaariya insha allah filmaan oo filmaantaas lamid ah oo kasii yacni waxtar badan oo kasii faa'iida badan oo kasii yacni een, howl karnaba badan oo yacni kasii faa'iida badan ayaa ka filadaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waan idinka salaamaynaa dhalinyarada mujaahidiinta bariga afrika si gaara waxaan u salaameynaa eh, qaybtii warbaahinta filimkii waan daawaday alxamdulilah si fiican Een, filimka waxaa igula yaab badnaa aan ku dhex arkay rag qoryahoodiisita oo aan iyagoo xabadba xabadba ka ridin gacanta loola tegey waxaa kaloona halkan in doonayaa inaan ka bogaadiyo dadka ku hoos nool shareecada islaamka gobolada iyo degmooyinkaba Een, nasiib baad leedihiin baan leeyahay in in laydinku maamulo shareecada islaamka iyo kitaabka ilaahay ilaashada oo adkaysta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan fiirsaday filimkii soo daysay alkataa'ib allah barakeeyo qaybtiis koowaad waa qayb aad u calool xun caloosha aad ku hurayso oo indhaha aan la siisan karin muslimiinta la gumaadayo walaalaheena yuhuuddana ma joojinayaan ilaa sida ay wadaan lagu sameeya ma ahane iyo qoladan kale oo yuhuudda garabka siinayso oo ga- hor taagan muslimiinta inay u gudbaan xagga ghaza ayagoo aan laga leexininna oo yuhuudda lama gaari karo qolooyinkan kale oo gaalraacyaasha ayaa ugu daran ilaahay subxaanahu watacaalana xukunkood mar hore ayuu cadeeyey oo ninkii soo raaca gaalada waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ayaga inuu ka tirsan yahay ilaahay ayaa cadeeyey warkooda meeshuu ku dhammaaday qaybtan oo walaalaheena mujaahidiinta ah oo cadowga oo gacanta ilaahay usoo geliyey oo gumaaday waan u bishaareynayna dhammaanta qalbiga ayay noo qaboojiyeen waxaa waaye ilaahay subxaanahu watacaala kheyr allah siiyo waxaan leeyahay ilaahay qowlkiisa uu yidhi walaa tahinuu fi ibtiqaa'i alqowm in takunuu ta'lamuuna fa inahum ya'lamuuna kama ta'lamuun watarjuuna min allahi maa laa yarjuun waxaa waaye ha ka daciifina inaad qoomka raadinaysaan aada dalbaysaan in takunuu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuun haddaad xanuunsanaysiin eega waa xanuunsanayaan laakiin maxaad dheebtihiin waxaa waaye idinka waxaad rajaynaysaan waxa eega aan rajaynaynin janno ima annasru ima shahaada qul hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayayn wanaxnu natarabasu bikum an yusiibakum allahu bicadaabin min cindii aw biaydina fatarabasuu inaa macakum mutarabisuun marka mujaahidiinta inay ku qalbigood ay ku qabsadaan ayaa loo baahan yahay cadowguna waa ay daciifeen oohintooda iyo calaacalkooda maanta meel kasta ayaan ka maqlaynaa marka sidaa ha lagu wado aadaa umahadsantihiin sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله إله ما هذا سوسقناتي أولا ما حوم هذا علنا يا ولي بكون يكبضنا الله سبحانه وتعالى وثانيا وحوم هذا علنا مركز لبات ولا المجاهدين تي إيه مرابدين تي ee allah subxaana wa tacaala u run sheegay oo ilaahay subxaana wa tacaala gacantooda ku halaaga cadowga murtadiinta ee meel kasta ay joogaan ay ku farnuci doonama ha ahaadaane wallaahi waa ku faraxsanna ilaaha ku mahadsan qulubteenana aad iyo aad ay u jiddaawooday waxaan seexanna anagoo fiican oo hurdayno oo faraxsan oo qosleyna weliba waxaanu ku qoslaynaa fuleynimada ay qabaan markay fagaaraha baraha bulshada ay taagan yihiin ama iclaamyada ay leeyihiin oo kale ay taagan yihiin boolo xoofta iyo bilaash xeytanimo meelaha la taagan yihiin aad ay u faraxsan yihiin way qoslayaan markii la isu yimaadee sheekada dhabta imaatana waa laysoo xaday iyo waa laysoo qalday iyo gaaladii waa kuwa anaha hubkoodii way ka carareen bal shale muxuu ahaa daalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa taas allah subxaana wa tacaala fadligiisa waa qofkoo doonana siiya ilaaha ku mahadsan waa mahadsantiin waana idin mahad celinaya insha allahu tacaala annagana waa idin soo duceynaynaa waana idin garab taaganaa inta karaamkeena insha allahu tacaala waa kaga qayb qaadanaynaa dacwada jihaadiga ee ka socoto baraha bulshada insha allah waana sii faafi doona insha allah khayr badana idin rajeynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allaahu akbar allaahu akbar tan keliya walaalaal horta filinka haddaan ku dhibida fikirkay filinka wallaahi filin oo aad aad in badan ahay Ee, bilow inkastoo bilow jay lakulkulmow qof kastoo mumea qalbi hanuun iyo inta qalbi jab kula kulmow laakiin mayba reedka ogaadey anta diin dantadan surun meel kastoo dadla ka dhibaatay anta dadan gargara roog meel kale dadan gargara roog yaa laka ogaade Een, horta marka kood walaalaan reer falastiin ilaahay subxaana wa taala dhibkaan ka dulqaad ilaahay gaaladoona ku jibi ilaahay guulsi fatih nasri degdeg ilaahay siin tan keliyaday ma baarnay murtadiinta iyo xukaamta oo maraykan oo mar walba sheega iyo ingiriis faransiis sheegaan antiyahood si adan garab taaganyiin sheegayaan oyoona salaamano shirkali jarano yoona kal- ta- kala taayarsan dhiigan dalka deediyaay taayarsanyin yaa horta aragnay biidn illaahi tacaala wal- waa dhammaantoy wal ku arguday insha allahu tacaala Een, tan keliyaday ولولا المجاهدين او فرحات نتوسي ما يبلنا جزاكم الله خيرا جزاء إلهي سبحانه وتعالى أنت شهيد شهادته إلهي كو أقبل أنت داوان إلهي سفض يهم فايسي أنت هتنو للرغدون إلهي سبحانه وتعالى عافمات تامع عمر دار عبادة لإلهي سي إلهي سبحانه وتعالى حسوك قالدن ألكو جبي
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalihii mujaahidiinta ah oo idin salaamay Ee, filimkii aad shalay alkataayib ee baahisay warta waa ku inta qawoobsanay maasha allah inkastoo qeybtiisa hore ay ahayd murugo iyo yuhuudda gumaadkeeda iyo sida ay isku garab taagan yihiin gaalo idilkeed oo gaalada inay isgarab istaagsan yihiin ilaahay baa mar u sheegay muslimiintana ay necab yihiin ninka marka maanta dhahaya maraykana wax noo qabanaya ama wanaagga soomaaliya ama dalalka islaamka ka shaqeynaya cidda aaminsan horta ayaa horta nasiib darro haysataa aniga olna waa noo cadeey haddana waa noo sii cadaatay ilaahay baan ku mahadsan sida oo nasiib darrada ku dhacday ninka murtadka ah ee horboodaya dowladda ridada ee dhahaya yuhuudda ayaan maxay ahayd aqoonsanahay oo dhul dowlad jirta inay tahay ayaa u aqoonsanahay oo dowlad aan dalba lahayn siduu u aqoonsada dhulka falastiin inay haysatay muslimiinta falastiin gumaada ayuu aqoonsaday ilaahay subxaana watacaala inuu yuhuudi yahana way caddaatay waxaa kaloo isoo jiitay nimankii lagu soo qabtay busley iyo iyo nimankii lagu soo qabtay daxra dheere reer xamaraan ahay aad ana dagaalka kuma jiri waa lee yaqaana asoo haddana tuuto xiran nacasnimaday murtadnimada ayay cadaynaysaa waxyaabaha isoo jiita ayay ka mid ahaayeen iyo kii dabool ahaa gaalada iyo mujaahidiinta markay isdagaaleen dagaalka dhacay midka dhahayna waa isoo jiitay marka waxaa leeyahay waxaasoo dhan waa wax maxay ahayd markii ay arkeen in gacmiinta ay ku dhigeen ayay quuskooda iyo qaabdaradooda ayay tilmaanaysaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحن سلامي مسلمين تميرو بيه جوغان خاصة ولايات إسلامية أيان سلامة يا سلام إسلام أيان كسلامة يا وحد نسيب ويالتين إن درايات إسلام كوصار ستان أو شريعة إسلام كانوا إذن كحكمه الحمد لله رب العالمين إله أمه هذية مارتا nimcadaas weyn ee waan aragnaa wax walba oo ka socdo wilaayaadka islaamiga ah iyo juhdiga iyo dadaalka badan ee xarakada mujaahidiinta ugu sareeyo abu cubayda ee ee ilaahay maaragta ha xifdiyo iyo dhammaan ciidanka mujaahidiinta dhammaantood waan salaamayaa iyo bahda idaacadda dhanna waan salaamayaa filinkii waan fiirsanay oo ahaa hadiyada ciidda maasha allah waxaa filinka uu ku bilaabanayay arrimo aada u murugo badan oo ma aragtaa qofkii fiirsada aanan fadhi karin ma aragtaa wallaahi markaan fiirsanay ilimihii ay soo dhaafeen marka alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin allah jala wacalaa ayaa waxaan ka baryaynaa inuu nasri deg deg uu siiyo anigana ilaahay inuu soo waafajiyo halganka maanta socdo oo jihaadka ah waayo maanta in la iska fadhiyo oo guryaashan aan fadhino waxba maanta ma qabanayso maanta waxaa loo baahay maarata meel waxaa layidhi hoow u baahan hadal waxba kama taraa layidhi maanta waxay u baahan tahay qof walba aakiis inuu garabka gashto oo maanta mujaahidiinta uu garab istaago oo furuumaha uu buuxiyo ayaa maanta laga rabaa allah subxaanahu watacaala na soo waafajiyo idinkan ilaahay idin sugo mujaahidiinta dhan waxaan leeyahay ee maarata dagaalama inaa macakuma muqaatiluun anigana maciinaan dagaalamaynaa insha allahu tacaala waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkau idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin walaalkeen ismaaciil salaad ayaa noo soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaan iraxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqeymo ka geystay qaybo ka mid ah magaalada khaza iyadoona dad shacab filistiiniyiin ay ku shahiideen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay geysteen ilaa shan xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya konton iyo laba ruux oo filistiiniyiin ah halkaay ku dhaawacmeen sagaashan iyo shan ruux oo filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu ay gumaadka iyo duqeymaha ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee an nusayraad sidoo kale xerada qaxootiga ee almakhaasi xaafadda lagu magacaabo beytixanuun xaafadda lagu magacaabo talzactar ee dhacda waqooyiga magaalada khaza iyo sidoo kale mandiqadda khan yunis yahuuddu xasuuqa ugu daran waxay ka geysteen xero qaxooti oo ku taala mandiqadda an nusayraad halkaasi oo ku dhowaad soddon ruux oo filistiiniyiin ah ay ku shahiideen sida muuqaalo warbaahintu maanta soo bandhigeen إذا في هذه اللحظات قيام طائرة الكويت كابتر بإلقاء قنبلة اتجاه عدد من الأم- وإصابة عدد الشبان قبل قليل
تعال يا شباب شباب الله تعال وسع وسع شباب
يلا يا خالد معاه يلا
بتصور ايش صحافي يا اخي صحافة، الله يرضى عليك.
صحافه صحافه ايش مالك؟
sidoo kale yahuuddu waxa ay duqeymo ka geysteen xerada qaxootiga ee almakhaasi iyo xaafado dhaca waqooyiga magaalada khaza waxaana warbaahintu soo bandhigayeen muuqaalo laga soo qaaday goobaha duqeymaha ay ka geysteen oo laga daabulaya shuhadada iyo dhaawaca
السلام عليكم
marka laga soo tago magaalada khaza sidoo kale magaalada ramalla iyo sidoo kale daanta galbeed ee dhulka falastiin maanta waxaa ka dhacay iska horimaadyo u dhexeeyey shacabka muslimiinta reer falastiin iyo yahuudda lagu deegaameeya deegaanadaasi iska horimaadadan waxay yimaadeen ka gadaal markii muslimiinta reer falastiin ay dileen yahuudi iyadoona yahuuddu ay duulaan ku qaadeen dadka muslimiinta reer falastiin ee ku dhaqan daanta galbeed iyo ramalla waxaana la arkayey muuqaalo laga soo qaaday goobahaasi yahuudda oo weerar ku ah muslimiinta
الله اكبر هذه فراسه افتح خليها الحق يسع يا زلمه افتحوا طريق
waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yahuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey ee dadka shuhadada filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda tirada guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta iminka waxay maraysaa soddon iyo saddex kun lix boqol siddeetan iyo lix ruux dhaawacuna wuxuu marayaa toddobaatan iyo lix kun saddex boqol iyo sagaal ruux markaana aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin waxa ay maanta sheegeen in weeraro isugu jira qaraxyo iyo kamaa-ino ay u dhigeen ciidamo yahuud ah muqaawamadu waxay sheegeen in ay beegsadeen kolonyo gaadiid ah oo yahuuddu ay la socdeen kuwaasi oo lala beegsaday qaraxyo iyo kamiino xilli ay marayeen meel u dhow xerada qaxootiga ee aan nusayraad muqaawamadu waxay sheegtay in ay gubeen ilaa afar gaari oo saddex ka mid ay yihiin taangiyada loo yaqaano meerkaafaha oo ciidamo yahuuda ay saarnaayeen halka gaariga afaraadna uu ahaa gaadiidka ciidanka xambaara xoogaga waxaiska caabinta reer falastiin waxay sheegeen in ay laayeen oo ay dileen dhammaanba askartii yahuudda ee taangiyada la socday sidoo kale muqaawamadu waxay maanta weerar sawaariikh loo adeegsada ku qaadeen dhulka reer falastiin ee yahuudda lagu deegaameeyey gaar ahaan halka loo yaqaano khilaafa khaza halkaasi oo lagu soo waramayo in dhowr yahuud ah ay ku baktiyeen duqeymihii ay muqaawamadu halkaa ku garaaceen xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa naga intaa
يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا waa hagaaga dhegaystayaal markana degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe kulan lagu hormarinayay tacliinta ayaa lagu qabtay jaamacadda alqima xarunteeda degmada jilib kulankan oo ciwaankiisu ahaa horumarinta luuqadda carabiga ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta gaar ahaan qaybtiisa horumarinta carabiga kulankan waxaa ka soo qaybgalay aqoon-yahano culimo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo bahda waxbarashada aqoon isweydaarsi ayaa sidoo kale kulankaasi qayb ka ahayd haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid a aqoon-yahanadii iyo culimmadii kulankaasi ka qayb galay oo dareenkooda ka hadlaya waxaan ijtimaacan kada ka dhacay qaacida muxaadaraadka ee jaamacadda alqima ijtimaacan runtii waa ijtimaac naadir oo wilaayaadka ku cusub waa ijtimaac dhammaantii ay isqaabilahayaan dadkii culummada ahaa mudaradii muthaqifiintii waa ijtimaac mataqaanaa mufaaja'a wax kasta mataqaanaa khidaabaadkii hadalladii waxa wala lagugu soo kedin ikhtiraaxaadka kelimaadka dhammaan luqad carabi ayay ku baxayaan ijtimaac aad iyo aad hadafkiisa uu qaaliyo hadafkuna uu yahay in luqada qur'aanka la soo nooleeyo luqadii nabi nabigeena lasoo nooliyey asxaabtii karaamkeed sal alay slam in luqada ehlu jannaha kor loo qaada iyo hadafka waxaana soo nooliyey luqada carabiga iyo runtii waxay ahayd luqadii dowladda luqadii mataqaanaa cilmiga luqadii thaqaafada in ka badan kun iyo laba boqol oo sano ayay ahayd mid ka badan iyo toban qarni ku dhowaad bay caalamka iyadu oo ahayd luqada keliya ee la isticmaalo boqol sana khadka ka maqan tahay maadaama haddaba luqadii qur'aanka ay tahay luqadii fiqiga islaamiga ahayd ay tahay maktabu tarbiyati watacliim allaha ilaaliya subxaana watacaala wuxuu indhihiisa hortooda dhigay inuu luqadan tadwiiriyo saas daraaddeed buu u gaaryeelay dad mukhasisiin ah oo kawaadir ah oo ikifa ah iyo u gaaryeelay hadda annaga haddaan culimmadii wilaayaadka aan nahay kulanka noocan oo kaleeto oo kor loogu qaadayo luqada carabiga iyo luqadii qur'aanka aad iyo aad baanu u soo dhaweynaa barnaamijkan kadeeto umsiyaatul carabiga lagu macna macnaha barnaamij galabeed weeyaan oo barnaamij farxadeed ah maktabu tarbiya wa tacliimi si uu luqada carabiga kor ugu qaado waxaan la soconnaa mustawiyaha mustawaadka waxbarashada ee aasaasiga ah min dugsi hoose ilaa dugsi sare wuxuu u dhigay muqarar dhammaantii ka kooban luqa alcarabiya jamiica almawaadna ay luqa alcarabiya ku baxayso ayadoon ogsoonahay luqada carabigu inay tahay luqa caalamiyan lala dagaalamay oo umamul kufri ay la dagaalameen haddaba waxaan leenahay ka umma soomaaliya luqadeenna carabiga waxaa ka buux luqadeenna soomaaliga waxaa ka buuxa luqada carabiga ka buuxda iyo thaqaafaadkeedu ka buuxda waxaan leenahay luqada luqada soomaaliga ah waa luqada markii loo fiiriyo dadka cajamiga ku hadlaya ugu dhowaanshaha badan xagga carabiga waxaana tusaale u ah afaariqada maanta gobolka nagula nool say soomaalidu ugu dhawaaqda xarafka daadka iyo xarafka xada ugu dhawaaqdo cid ugu dhawaaqdo oo gobolka ku nooli ma jirto amba cajami haadana amba afaariqada kale waxaan carabi ka ahayn marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayr mowduucan aad su'aal waaxid waa yahay een, abu maxamed isna waxa uu ka mid ahaa dadkii een, galabta ilaa caawa barnaamijka ka qaybgelaya abu maxamed soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا أخي عثمان ومحسن تهي aad ayaan maaragtay usoo dhaweynaynaa umsiyadaan barakaysan iyo idaacatul andalus oo ka qayb qaadatay Een, waana umsiye insha allahu tacaala barakaysan oo lagu taageeraya luqadii carabiga ahayd luqat lqur'aan dabcan waxaana filaa ma aha markii koobaade waa umsiyaad kale ayaa jiri jiray marka waa namad iyo xaalad soo korortay oo ah dadka inuu dhiirageliyo barashada luqadda carabiga ah weliba inay ka dhigaan luqatulxayaat ku hadlaan isticmaal maanta waa arkaysa inaan waddan kala joognaa ismoodin macnaha maantana carabi baa lagu hadlaayo soomaali maafi marka جزاكم الله خيرا أنتم ما سنتين لما حاضرين وما نقنا إن شاء الله تعالى وحان أنا وأركا لقد عربي هرت وحكمتها اللغوينكا لقدنا وحالو لقد وحوي هرت وح إله سبحانه وتعالى دتك هي أسيو مركا لقد وحالو برتا وسائل فربان وحاكم ده إن براتو شيء كست مجلس كذب إن استعمار كذب إن قرطو مركا هدي لبديو رمها نوعان وكلاه عربي لغو هالله suuqii lagu isticmaalo masaajidda lagu diraaseeyo liqa'aadka noocan kale la sameeyo dadka la dhiirageliyo gabayaal inay jeediyaan lagu dhiirageliyo bedelku si fudud buu ku imaanaya waana wax mujarab la tijaabiyey dadka haddii loo furo majaalaadka noocan oo kale ah luqaddu horumar bay gaaraysaa weliba si sariic ah marka waa barnaamij naga dhimanaa oo insha allahu tacaala haddana noo furmay inuu yani daa'imana waa rajeynaynaa barnaamijkan isaga ahi waxa weeyaan barnaamij loogu magac daray umsiya tacriibiya carabiya ama caweysimo galabeed ama galabaysi dadka isu yimi ee kulankan kulankan isugu yimi ee ka qayb galay dhammaantood ay ku mushaarakeynayeen ama ay ku wada khidaabayeen ama ay ku wada sheekaysanayeen luqadeena carabiga ujeeddadu waxay ahayd inay luqada carabiga nooleeyaan bulshadooda iyo mujtamaca inta kalena ay ku dhiirigeliyaan ku hadalka iyo adeegsiga luqada carabiga oo ah luqada qur'aanka iyo sunnada nebigeena sala allahu caley wasalam iyo guud ahaanba luqada ummadda islaamka ee asalka ah waxay ka faa'iidayaan maalan dadka meesha soo shaariga oo kale dad aqoon-yahan oo kala duwan waaye makaatib kala duwan bay ka socdeen waxay ka kala socdeen ma- me- meelo kala duwan oo ay wada aadi doonaan kulligood nin walbana wuxuu ka turjumayaa eh, aqsaam iyo meelo uu joogay dad dadba maxaan kua nin walba hoos imaado ama maxaan kua ka socdaa in luqada carabiga saa dareensatay hadda beledkan hadda aan joogno kale waxaa ka furan ama ka kala duwan oo luqada carabiga lagu wada barto khaasatan macadka hadda albayaan oo kale qismiga tadwiirka uu gacanta ku hayo oo kale aad bay barnaamijka u tashjiicinayaan saa daraaddeed maadaama a thaqaafadaas kala duwan oo tadriibka ay meelo badan gaadhiso waxaa laga faa'iidaya ardayda ka faa'iidayaan in iyaga laftirkooda dadkan mumithiliin ay wada noqdaan oo qolo walba dadkooda ay si tababaraan warka la isgaadhsiiyo ilaa marka dambe ay dhacda inay ardadu xataa qabsato baa laga faa'iidaya ay wax badan ka faa'iidaysaan ay luuqadan kusoo noolaato
markana codkaad dhegaysan doontaan waa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo kelimad kooban gebagabadii kulankaasi ka jeediyey الحمد لله القائل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الأخيار أحبتي في الله إن الله تبارك وتعالى اختار اللغة العربية من بين اللغات وجعلها لغة أمة ودعوة بعد أن كانت لغة قوم وجعلها منتشرة بعد أن كانت محدودة بحدود أصحابها ولذا فإن إحياء لغة القرآن بين الشعوب دعوة إلى الإسلام بحد ذاته فطوبى ثم طوبى لمن شارك في إحيائها ونشرها وتطويرها أما نحن كولاية جبة الوسطى الإسلامية نبارك ونهني جهود مكتب التربية والتعليم في عملية تعريب الأمة لتكون العربية لغة الحياة للمجتمع المسلم في شرق أفريقيا ونحن كما كنا وسنكون بإذن الله عونا لهم في خدمة لغة القرآن قولا وعملا وجزاكم الله خيرا آه، بعد ذلك آه، إلهي أما هذا سكاله سبحانه وتعالى ilaahaygai makaankan nagu soo kulmiyey khayrka badan ragga badan ee qiimaha badan ee wujuuhdooda quruxda badan tahay aad ayaan ugu faraxsanahay galabta ilaa fiidnimadan caawa kulanka inoo socday ee aan idinkala qayb galay aad ayaan idinkaga mahad celinaya jazaakum allahu khayran waxaan si gaara insha allahu tacaala mahad ugu celinayaa maktabu tarbiya watacliin oo kulankan sababteedii lahaa ee qabanqaabadeedii iyo mataqaana agaasinkeeda lahaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waana kulankii labaad ee dadaal iyay u galeen jazaahum allahu khayran siday ummadda luuqadda carabiga uga dhisi lahaayeen macaahidna way u fureen khaasatan macad albayaan oo hadda magaalada jilib ka furan oo luuqadda lagu barto ardada dhigatana ay mataqaana ay tiradoodu taqriiban boqol tiro gaaraysa ay tahay boqol arday hadday soo baxaan insha allahu tacaala sida hadda walaaluhu ii sheegeen bishan shawaal markay dhammaato fatrada ugu horreysaa qalinjibinaysa boqol arday oo luuqadda carabiga ku hadlayso ummadda wax weyn ayay kusoo siyaadinayaan biidn illahi tabaaraka watacaala marka galabaysigan ama casariyaysigan ama fiidaysigan hadda aan fadhino waa macnihii malaha loo raadinayay kelmaddii iyadahayd ee unsigahayde ee aad ayaan u barakeynaynaa insha allahu tacaala ka wilaayaha waan soo dhoweynaynaa waxaan rabaa insha allahu tacaala luuqaddan carabiga soomaalida in la baro iskuday fara badan horta hore loo sameey ilaahayna ma qadarin soomaalidu inay ay luqadda carabiga ku hadlaan hadda kahor ilahay ma qadarin dad badanoo ku hadla way ka soo baxaan waxaad ogaanaysaan luuqadda ummaddu inay u dhalatona waa lagu bartaa waa luuqaddooda hooye ay noqoto waa sida soomaaliga hadda aan ku hadlayno kale waxaa kaloo ummadda luuqad lagu baraa in dowladda meesha ka jirta nidaam ahaan ay u qaadato luuqaddaas inay luuqad dalka ay hooye u tahay tusaale innaga waxaa inoogu filan dowladahan jaarkana leh hadda nagu hareeraysan kenya etoobiya saddexda dowladaha darisnalaa berriga marka la yidhaah jabuutiyaan ku aragtaa faransiiskaay ku hadlaan faransana umay dhalan soomaan laakiin dowladdaa qaadatay waad aragtay nimankan sawaaxiliga ee kenyaatiga luuqadooda waa sawaaxili ingilishkana way ku hadlaan luuqadda waxaa qaatay dowladdii dhexaad qaadatay oo luuqaddii dalka laga dhigay etoobiyaanka waad aragteen qowmiyado fara badan wey oo oromadu ay ku jirto oo mataqaana qowmiyado kala duwan oo fara badan ay ku jiraan maca daalika dowladdu waxay qaadatay oo luuqadda beledka loo yaqaana afka xabashiga qofaan xabashiga aqoon xafiiska dowladda galaas biyo kama cabi karo dacwona ma geysan karo annagu marka oo luuqadan aan u qaadano luuqaddii ummadda inay tahay xafiisyada looga dacwoodo qaadiga markii loo tagay araajida markii la qoranayo carabi ha lagu soo qoro la yidhaahdo markuu qaadigu xukun soo saaray carabi uu ku soo saaro wilaayadu markay dacwo qabanayso ay ku qabato iskuulaadka marka la dhigayo ahmiyad la siiyo luuqadan in dadka la baro lagu ijbaariyo luuqaddu markaa waxay noqonaysaa luuqad ay dowladdu qaadatay oo waxay noqonaysaa luuqad dalka uu leeyahay dadkii iyo jiilka soo korayan markaa way la jaanqaadayaan oo way baranayaan luuqaddaas marka waxay noqonaysaa luuqad ummaddu ay leedahay ay ku hadasho marka insha allahu tacaala ilaahay hana waafajiyo luuqaddan waa luuqaddii qur-aanka waa luuqaddii nebi maxamed calayhi salatu salaam waa luuqad aan leenahay ilaahayna subxaana wa tacaala una siiyo laakiin barashadeeda juhuud badan iyo hadda socda insha allahu tacaala dadaal badanaa muuqda walaalaha waxaan ka codsanaya inay labalaabaan waxaan ka codsanayaa kulankan kulan ka dambeeya hadduu ilaahay idmo inay meel fagaara ah ku qabtaan waxa galabta lagu hadlayo luuqa alcarabiya anigu qudhaydaa la yaabanayo waxaa lahaa wardadku qaar goormay carab noqdeen maanta oo dhan baa carabi lagu hadlayo nimay u toosan tahay nin jabiyawa baasha waa la wadahay ma ogtahay haddii saa ummaddeennana lagu geliyo waa sida hadda walaalu ay ka sheekaynayeene hooyo walba way qaadan lahayd aabbo walbana wuu qaadan lahaa suuqana way geli lahayd boorara hadda magaalada ku dhex yaalla waad aragteen boorarka khudaarta iyo waxyaalaha la iibsado o dhan waa lagu soo qoray luuqadda carabi adeegsigii marka si ummadda aan u barno annaguna ka maamul ahaan aan qaadano ummadda aan ku towjiihina insha allahu tacaala idinkuna ka macallimiin iyo aqoon-yahan ahaan cardiga noocaan oo kale waxaan idinka codsan lahaa insha allahu tacaala meel fagaaro ah wareegan dambe insha allahu tacala inay kusoo dhigtaan jazaakum allahu khayran wilaayada jubba ee hadda fadhigeeda insha allahu tacala gobosha iskalena aad iyo idiin barakaynaysaa waan insha allahu tacaala soo dhoweynaynaa kulankan iyo kulamo kale oo ka dambeeya insha allahu tacaala mid maqbuul allah inooga dhigo wajazaakum allahu khayr waxaan rabaa inaan kelmadii ku soo khatimo alkataa'ibka filan cajiib ay soo saartay la yaab leh filimka ay soo saareen oo hambaliyada ciidda waxay kaga hadlayeen aqsa iyo mataqaana duulaanka falastiin lagu haya nimanka yuhuudda ay ku hayaan waxyaalaha cajiibka ay soo jiitay marka waxaa ka mid ah filimka waxaa ku jira xasan gurguurta waa madaxweynihii riddada oo leh annagu waan aqoonsanahay yahuudda israa'iil inay dowlad tahay dowladnimaan u aqoonsanay isagoo leh hadalkiis markuu sii dhammaanayo waxaa ku xigto ciidamadii mujaahidiintaoo rasaas la dhacay ciidamadii murtadiintaoo meel xeryahoodii jooga miaalka marka muxuu tusinayaa idinku hadda aad weydiiya aqoon-yahanaatiin markuu madaxweynaha yidhaahdo yahuud waan aqoonsanahay inay dowlad tahay iyo xabaddan lagu xijiyey tusaalahaas muxuu noqonayaa micnaheed maxaa loola jeedaa yacni yahuud waan aqoonsan idinku yahuudaa tiin wey kuwaan dilaayana annaguna yahuuddaan ka soo horjeednaa weye ma ogolin qasana uma ogolin soomaaliyan uma ogolin wey marka meel fiican keli fiican oo aad u qurux badan oo walaalo ilaahay subxana wa tacala waafajiyo waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah kelmaddii xasan sheekh askari qiraayaaba ku jiro askari waxaa ku jiray kelibkiis la soo dhigaya oo laga soo qabtay meesha la oran jiray musley soomeel markaasuu wuxuu leeyahy aniga waxaan ka tirsanahay ururka jabad yahuudeed ururka jabad yahuudeed yaan ka tirsanahay ma fahmaysaa macnahaas isagii yaa sheeganaya waa askari wuu hadlaya hadda waad arki doontaan insha allah ninka arkan wuu arkay ururka jabad yahuudeed yaan ka tirsana uu leeyahy waxaa taliyo ciidanoo hebel hebel taliyo urur waxaanoo hebel taliyo koox waxaanoo hebel taliyo unug wixii o dhan buu wada sheegayaa wuxuu sheeganayaa marka inuu jabad yahuudeed yahay ciyaadan bilah ilahay yaan ka magangalan ururkooda magacaas uu leeyahy in la laayana marka way ku xigtaa isla iyagii laftooda markay ka dhammaadaan haddana xabaddiiyaa kusii xigaysa marka waa barnaamij ilaahi subxaana wa tacaala iswaafajiyey nimankan asal inay yahuud soo dirsatay yahuudna ay ka dambayso qoolkooda iyo ficilkooda bay ka muuqataa walaalahan ilaahay yaa waafajiyey ummadda inay ugu caddeeyaan waadna garanaysaan dadka in afka lagala hadlo iyo in ficil wax loo tusiyo waxay wax ku qaataan ficilka ficil ahaana hadda loo tusiyo xasan oo hadlaaya askarigii oo hadlaya ururku ka tirsay magac uu leeyahay iyo mujaahidiintii oo la dagaalamayo xabaddii ku shubay jazahum allahu khayran waxaan leeyahay kaalintiina waad ka soo baxdeen ilaahi subxaana wa tacaala ha idin barakeeya yaa leeyahay katiibada muxuu ahaa iclaamka yaa leeyahay allah idin barakeeya kataa'ib jazahum allahu khayran washakir allah xusna istimaacikum wasalaam
توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته
طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جرى